y haddaanu nahay beesha wax aanu kala soconno iyo waxaanu ognay midna ma jirto mana jirto waa barabagandhe iyo been dad gaar oo danaysatii samaynayaan wey arrintaa ma garato caaqil wararka naga soo gaaraya magaalada balacad waxay sheegayaan in n hubkii beesha ay lahayd qurba joogtu iyo deegaanka balacad iyo laga lahaa ilaa xamar guxud beesha ay lahayd in ciidamada somalilan lagu wareejiyey maxaad wararkaa ku faahfaahineysaan oo aad deegaankaasi ka jira
beesha waxgaradkeedii cid maanta waxgarado loo jabi karo oo maqani horta ma jirto ma garato cid warkaa ka warhaysa iyo maqal aanu maqalay iyo wax jiraa midna ma jiro been iyo kuturi kuteen surya cidlaa laysla taagay weeye wixii kasii taagay bay ay sameeyeen oo tuugaa waa been cambaareen weeye waxaan waxaanu ka ognayna ma jirto waxaanu leenahay dadka waxaa sameynaya inay dadka beenta iyo barabagandaha ka daayaan tallaabaanu ka qaadi doonaa haddii aanu ogaano kobta ay joogaan dadka waxaa samaynaya ciidamada iyaduna waa ciidan beeleed somalilandna kuma wareegin kuna wareegi maayaan haddii loo qaato beelaha nabad baanu ku wada hadlaynaa ay noqoto wareegista waa meesid laakiin wax arrintaas aanu ka ognahay oo ka jiraa ma jirtaanu idin leena caaqil axmed saalax maxamedow adigu waxaad ka mid tahay xubnihii cuqaasha ee beesha barkad shirkii xameer gaxuudna waa joogtay wabsidadana waxaa lagu qoray in kulamo ay idiin socdaan maamulka somaliland hubkaana aad ku wareejinaysaan si degmada weerar ciidanka somaliland uga baxo eedaynta intaa leeg maxaad kaga jawaabaysaan iyo wararka la sheegayo
way jirtaa somaliland in wada hadal noo socdo nabadgeliyaana noo dhexaysa inaanu ku wada hadalno inaanu danaha iyagaa si nabadgelyaha ku kala xalilano nabadgelyana aanu ku wada noolaano darajyada taasi way noo socotaa wax dhaafsiisan intaa oo jiraa ma jirto been iyo barbagande lasoo hubsado tuugaha weeye waxa lagu hadlay caaqil axmed saalaxow haddii wadahadal aad qirtay inuu idiin socdo laga yaabaa inaad hubkiina beesha ku waree aad ku wareegsaan maamulka somaliland si ciidamadiina iyo hubkiina laydinku qarameeyo taasi miyana miyana dhici karin
beesha tanu siyaasadaha baallaha naga xiga horta midna kama ay tirsanaan jirin ma garato mana iminkana in wax iska bedelaan ma rabno dhinac kastana nabadgelyaanu ubo ayaanu fidinaynaa wadahadalkaasuna inuu noo rajaxaanu ku rajo weynahay waa ku wareegnay wax laga soo qaadi karaa ma jirto mana jirto
hadda su-aashaan kuwadiadaan dib ugu noqdo hubkiina haddii wadahadal rasmi idiin bilaamo oo aad heshiisaanba rajama laga qabana hubkana ku wareejisaan
si nadiifa anuu kala guurina haddii hadalku isu kaaya qabto hubka iyaga iyo ciidamada iyada annagaa lahaan jira annaga anaga shirkii xameer guxuud waa uu dhamaaday hadda ka hor ayaad gooma ka soo saarteen maxaa idiin soo baxay oo cuntami kara oo dadka kaa dhegeysanaya shabakada wararka dotcom aada u sheegi kartaa maxaa shirkaasi idinka shirkii wuu dhamaaday qodobadii ma hergaleen caaqil
waa sugaynaa inay wax ka hirgalaan laakiin waxaa noo hirgalay dee xabad joojin iyo nabadgelya hadda inay qodobka noo haday sidaa ku uu najaxo oo ku fulana waa sugaynaa
ugu dambeyntii dad badan oo beeshaada ka tirsan ama guud ahaanba beelaha kale s c ayaa kaa dhegeysanaya shabakada wararka dotcom wararkan lagu qoray qaar ka mida wabsidadana way la socdaan iyaga kuwa maxaad u sheegaysaa ama saafariin darasadaa ka fadhiisanaya fursadan aad ka heshay cag dotcom
waxaanu u fidinaynaa oo u diraynaa dadka wixii khalkhal wadaa oo aan wax dani ku jirtaba aan shaqo ku lahayn waa inaan dhegaha loo raaricin kortoodana lagu cambaareeyaa sidaasaanu dadkana dhegaysanaya meel kastabaa joogeen u fadhinayna
kaasi wuxuu ahaa caaqil axmed saalax maxamed oo ka mid ah xubnaha golaha cuqaasha ee beesha guuleed garaad barkood oo kaadka taleefonka ugu warramaya shabakada wararka ee dotcom isagoo ku sugan magaalada balle cad